assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu dawgalay
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo isina ay sii bixayso talaada ayana soo gelaysa taarikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha laba iyo tobnaada desembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caa barnaamijka wareegan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaano horleh oo ka tirsan gobolada baay shabeellaha dhexe iyo hiiraan shabeellaha dhexe markii loo eego waxa ay la wareegeen laba deegaan oo muhiim u ah markaasi al-shabaab straatiiji ah alcowter iyo deegaan kale ayaa ay la wareegeen warbixino ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya aadan madoobe ayaa lagu soo dhaweeyey maanta degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegay in bakool laga bilaabayo gulufka dhanka al-shabaab xil halkaas uu tegay ujeedadana ay tahay arrimaha ku saabsan shirka dib heshiisiinta inkastoo madaxweynaha koonfur galbeed cagajiidkiisa laga dareemayo waxa ay arrintaas ka dhigan tahay iyo xurgufta dhinacyada ka dhexeeya ayaa soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona waxaa barnaamijka wareegan kugu haynaa saxbiyaal wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in ay inaan la aqbali doonin in hooyaday dhallaanka soomaaliyeed ay u dhintaan daryeel la-aan caafimaad kulan uu ka qaybgalay oo arrimahaas ugu hadlay ayaa sidoo kale maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay in markaasi heerarka amniga caasimadda muqdisho ay haatan aadaay aada u soo hagaagayso markii loo eegay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir qaarkood uu xusay waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa warbixin ku saabsan hoosu dhaca kuumid qiibaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho la kala iibsado madaxweynaha soomaaliyana waxa uu gaaray dalka maraykanka wuxuu ka qaybgeli doonaa shirka madaxda afrika iyo maraykanka waxyaabaha shirkaasi looga hadlayay ahmiyadda soomaaliya shirkaasi uu leeyahay aad sidoo kale dhegeysan doontaan qodobadaasi wuxuu soo karraacaa ayaad maqli doontaan oo sidoo kale qayb ka ah maamulaha iskuul ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in si sharci darro ah loo xiray iskuul uu maamulo ka ahaa cabdihaab ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir ayaan ahay soo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada hadii hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan raac barnaamijkaad kusoo maqshanaya inoo socda waxaan ku bilaabanaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya eh, macuuslada deegaanka ayaa ah maanta deegaan hor leh kala wareegay al-shabaab kadib howlgallo kala duwan oo ka dhacay shabeellaha dhexe hiiraan iyo baayi wararka shi- wararka gobolka shabeellaha dhexe haddii aan ku horumarno waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaankii macuusyada loo yaqaano ay gudaha u galeen deegaanka lagu magacaabo alkoosar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isku aruursadeen al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odo yuusuf raage oo gursii horeysay ee warbaahinta dowladda la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ay dhowr jiha ay ka weerareen deegaankaas oo ka mid ah istaraatiiji waa deegaanada istaraatiijiga oo al-shabaab muhiimad weyn ugu fadhiyey islamarkaana dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafanay ay- ay maamulayeen toddobaadyo ka hor ayaa markii laga saaray aadan yabaal oo ah saldhiggii ugu weynaa ee al-shabaab halkaas ay ku lahaayeen taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ujeedkan uu yahay in al-shabaab laga saaro gobolkaas dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo culus ka sameeyay gobolka hiiraan gaar ahaan jiinka buga ciidamada hubinta ayaana qabsaday deegaanka lagu magacaabo xamiir gaab oo dhacay inta udhexeysa degmooyinka buuloburti iyo jalaaqsi oo ka wada tirsan gobolkaasi hiiraan sidoo kale ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan uh, koonfur galbeed ayaa iyaguna maanta dib u qabsaday goofguduud buurey halkaas oo toddobaad ka hor ay dagaal ay kula wareegtay al-shabaab kadib markii ay warar ay kusoo qaadeen deegaankaasi ciidamada deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada howlgallo ay ka wadaan halkaas waxaana saraakiisha dhankooda ay sheegeen inay ka hortagayaan warada al-shabaab muddooyinkii u dambeeyay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ayaa gulufka dhinaha al-shabaab ka waday gobolada dalka kaas oo deegaano hor leh ama deegaano badan baa loogu qabsaday al-shabaabkii halkaa ku sugnaa dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibayaal gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo maanta lagu soo dhaweeyey degmada xudur ee gobolka bakool maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa halkaas u tegay shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeeda oo la aaminsan yahay in ay isku aragtiyeen islamarkaana ay khilaafyo xoogan u dhexeeyo markii loo eego hogaanka maamulkaas ee madaxweyne cabdixasan saftagar uu hogaaminayo iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda eh, nidaamkiisa oo siyaasiyiinta halkaa ku sugan ay yihiin qaarkoodna dowladda ayay ku jiraan oo gudoomiyaha golaha shacabka ugu horeeyo oo markaasi aad ay u kala fogeen dhinacyadu gudoomiyaha ayaana arrimahaas u tegay hase yeeshee waxaa ahaa dhinaca kale cagjiid laga dareemaya koonfur galbeed madaxweyneyda ama hogaanka oo aan halka kusoo dhaweynin markii loo eego sida maanta halka shacabka gobolka ay ugu soo dhaweeyeen aadamadoobey warbaahinta la hadlay markuu garoonka ka degay ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan gulufka ka dhanka al-shabaab ee bakool iyo deegaanada kale ee gobolka ka tirsan isagoona sheegay in shacabka halkan ku sugan ay yihiin kuwa mar walba u diyaarsan dagaalka dhanka al-shabaab ayna ciidamada ay ugu garab taagyihiin waa kan aadamadoobe oo soo dhaweyntiisa kadib warbaahinta la hadlay deegaanka kasta oon deegaanka soomaaliya shacabka soomaaliyeed dhan runtii una mas-uulangana haddana mayba waa xildhibaanka deegaan doorashadiis waajibaad gaar ee ku saaran gudoomiyaha madiidayer gudoomiye baarlamaan xildhibaan layulan xildhibaan hayn gudoomiye baarlamaan managadaw asalka may aha xildhibaannimada marka xildhibaan kastana deegaan doorashadiis tan soomaalida shacab ahaan guud ahaan dalka kusakow deegaan doorashada xilgaar ee ku saaran runtii inkasta walhasin ku daay laakiin dalkaba may ka jaray marxalad ciidan adag yaa ka jaray dalkeen siisan ogdiin doorashadii aragtay hata lixda balood ka hor la qobadi sidii laakadeeri ilaahay ogaay alxamdulilah ilaahay noo samatabiy doorashadiisa halaaleen dhiidi dowlad hata usubna si gudoomiyaha gobolka eh, xusi xaqiiqadii may baa ku gohanaa dowladan shacabka soomaaliyeed inay xurnimo ka nooladaan haddii un xurnimo taamayan helna oo dalka liin xurayn shacabka dantisma qobsado kor dadka abaarta hata la sheega oo dhibaato dadka hayta may sababan aha dadka xorriyad la'aanta laakiin ganacsadaayo ma ganacsada kor wali ogaa hudur magaalo weyn oo magaalo madaxdii ha- gobolka bakool waayo xaruntii gobolka dhan waayo suuq weyn oo hoolalka gaadlaalahay bakool meela hoole ciidanka dhaqanwo degmooyinka bakool degmo kasta tabitaankeelku badan hoolayaa ku xarooda jireen aragday safari jireen geeka may ognaa meelo yaryar tuuliyaal shabaabka maamulaw maahin inti suuqan hoolo laku gado walaa gaala inta la sheena jiray aniga walaa iniga inta la sheena jiray igu looda kastoo man badan inaa qooy jirti oo safari jiray suuqa gacmari jiray geeka may ba nimankii ka xukumeena duurkanka jireen yaa aragday dhallinyarada soomaaliya in badan oo laakiin fikrad ankaana laku dhaadhayi ini wal hudurha kubahi hoob la arag amba la dila amba la dhaca amba maaragtay eh, qofkii laka araga la ciqaabo may laydimijay may hoolaan adwida hudura ku sheentay way dembegilin haysadan wala dadkan ka adkaysadeen runtii may baa reer kore reer bokool yacni dad eedan sharaf badan waana dad damiir la waay wali diideenaa hilis gaara inay la galaan dadkaas oo sidii ood fadaayeen orday dullugu ku aqbalan iyo diideen inay oodsa bani aadamina noolaada ogolaado koraan laakiin may diideenaa intii dulluka noolaadaan saas daraadie yaan ciqaabeen intaas dhibaateenka suubiyan iyo ogna wala oo arday deegaanadan ku jara marka ilaahay haddii harmawnatan socodna kumaleeta deegaankii un lahanoo dooraday deegaan doorashadan inhayka sokow qorshe la socodna haddii ilaahay ara oo una fadaana gobolka deriskan ah ciqaabtan hataa la geliyey dadshow la xasuugay hadda dowladda soomaaliyeed aan gurmati runtii walay suubiyeen amadi arrintaas liseedi eed iyo eeda arrintaas inku damqadeen waan maaragtay inku yacni dhiidhiyeen marka reer bokool oga dad jalcasan ma ah ciqaab adagaa la geliyey yoogdhangaa la shal hiri abaabulka muddo hor horta wal khiyaameeya dadka hubkii alla ku dharkii ogna hubkii dalkii ali dhan may nagadee wal dowladda gaalantiga ka jara iyo wal shabaab qaadadeen shacabkii dhan sacbooley la ka dharkii ogna marka laakiin damiir ahaan diidan magaaladan haddanu roognaan wali ogaa aragday ini hoob iyo ganacsatadiyo iyo nimankan tutugaana u bow eraano iyo dhulka isdhakaan yoon sidad kale ka noolale ka noolada lahayn walaalin ciqaabo hay damiir soo daraadiis waay arrintaas muddadii haddaunasen kuma ogonaayni dowladda cusub isdhisow maamuladii dhammaystirow yaa lahaka jari markaas doorashii lahaka jari dowladdigee kama hanjeysatay shacabka soomaalida nii la horeey
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha moganin subersayn subersayn design
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhibyar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar yanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in aan la aqbali karin hooyada ay dhalaanka soomaaliyeed inay u dhintaan eh, daryeel la-aan caafimaad wasaaraha oo ka qaybgelaya kulan iskuduwidda oo kulanka iskuduwidda howlaha nidaamka caafimaad ee soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga eh, iyo olka caafimaadka ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa uu ku dadaalayo in dalka laga saaro al-shabaab lagana sugo amniga si dalka oo dhan ay ugu bilaabato nolol bulsho oo wanaagsan wasaaraha ayaa ballanqaaday in xukuumaddiisa ee deegaanada ah laga wareegay al-shabaab ay geen doonto adeegyada asaasiga ee shacabka dowladda ay ugu baahayiin ay ugu horeyso adeeg caafimaad oo dhammaystiran
soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay waxaan u baahan nahay inaan dhaafno in hooyada soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno in ka gudubno in ilmaha yar ee soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhalad ahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical careka xataa waxyaabihii basiga ah inay waayaan waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yaryar oo si fudud lagu dawayn karo waxaan u baahannahay in aan ka gudubno in dadkeennu ay maalin walba u safraan safarro dhaadheer u galaan wixii yaraa ay hantidaa ay lahaayeen ay ku dhammeeyaan si ay ay ayaga jekin isugu soo sameeyaan xataa waxaa la soo gaaray xilligii aan sidaan sheegay u fakari lahayn sida bani aadamku u fakaro u noolaan lahayn sida bani aadamku u noolaado caqabadaha inaga hor taagan ee aan naqaanno waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa ay xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaah idhaahdo in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idankiis waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bani aadamka colka la'ah nolosha colka la'ah dartood nabadgelyoa'aan darteed oy kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeennu u baaba'ayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanitiga iyo bani aadamnimo lagu ilaalinayo waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doonna haddii ilaha idhaahdo waxaa inoogu xigaa laga bilaabo meesha laga xoreeyo nimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilowdo oo ay ugu horrayso biyihii la cabbi lahaa caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan partnerskeenna oo horey aan ugu mahad celinnay haddana u mahad celinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic serviceskii ay uga baahnaayeen dowladda waxaan samaynay national stabilization strategy oo halkan lagu soo bandhigay oo dhammaan saaxiibbada iyo bartinarskeennu ay ka soo qayb galeen taas oo ujeeddadeedu ahayd in marka la qabto meel oo cadowga laga xoreeyo inay dadku helaan adeegyadii aas-aasiga ahaa oo ay kow ka tahay adeega caafimaadku waxaan rajaynaynaa in ay jawaab fiican ka soo bixin doonaan waxaan rajaynayaa inaan iska kaashan doonno si aan dadka soomaaliyeed ay ugu noolaan lahaayeen sida adduunka looga nool yahay waxaan maalin walba dadkeennu ay u dhimanayaan oo ay la rafaadayaan problem oo man maid ah oo bani aadamku abuuray oo aynan laakiin ayagu aynan haba yaraatee abuuristiisii problemkaas aynan dadkeennu wax contribution ku lahayn climate change iyo dhibaatada uu abuuray abaaraha ka dhashay iyo culayska ka dhashay ma filayo climatka dhibaatada lagu haya dadka soomaaliyeed wax alle waxay ku leeyihiin ma laha waa adduunyo kalaa soo abuurtay haddana annagayna afektgaraysay waxaan xaq ugu leenahay marka in compensationna loo sameeyo taas oo micnaheedu yahay inna loogu magdhabo dhibaatadaasna gaadhay in dadka soomaaliyeed loogu magdhabo at least in basic serviceskii ay u baahnaayeen in laga taageero inta dowladdoodu ay ka muruq goosanayso ay ka soo ay ka weynaanayso oo awood ka yeelanayso dalkeennu waa barwaaqo cadowgaas markaan isdhaafinno ilaahay idankiis dayntana laynaga cafiyo waxaan u dhaqaaqi doonnaa dhinaca horumarka iyo nolosha wakhti dhow waxaan rajayn doonnaa inaynaan ka wada hadli doonin waxyaabaha baysikiska ee hadda saan sheegnay aan ka hadlaynay inaan ka wada hadli doonin laakiin aan ka wada hadli doonno inaan annagu aan caalamka wax u tarno ambishinkanaga aad u weyn yahay dadaalkanaguna wuu la socdaa oo ambishin cidla'a ma rabno qorshayaalaan leenahay waana fulinaynaa ilaah idankiis waxaan rajaynayaa innagoo wada joogna kulligeen oo gacmaha is haysanna inaan ku guulaysanno in ay qofka soomaaliga ahay uu helo caafimaad
qeybii dhexe barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan saaxiib aldalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan gudoomiyaha gobolka banaadir aan aduq magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiye kulan ay warbixin quseeya xaaladaha amniga degmooyinka kusoo gudbinayeen maamulada iyo saraakiisha amniga ee degmooyinka xiga qeybta galbeed ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka yuusuf madaali ayaa sheegay in si adag markaasi loola dagaalami doono ciyaalweero islamarkaana ay yihiin dad aan waxba dhaamin al-shabaab sidoo kalena ay sheegay in tallaabo laga qaadi doono
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد dhammaan mas-uuliyiinta garbeyiga taagan iyo mas-uuliyiinta horteyda fadhidaba waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maqrib ayaa la adimay marka waxaan rabaa inaan soo koobo haddii kale intaan soo dukanna aan isu soo laabanaynaa marka codka idinkaa iska leh intaan maqrib dukanno miyaan isu soo laabannaa mise haddaan dhammaysannaa okay dad meelo dheerdheer u socdaa aan u jeednaa waayahay galabta aan isugu nimiday halkan waa markii labaad oo qaybaha gobolka banaadir aan isugu imaanayno konsalka mas-uuliyiinta qaybahaas dadka mas-uuliyiinta ka ah hadday ahaa lahaayeen heer degmo heer waaxiid heer laan haweenka iyo dhallinyarada galabta laakiin waxaa fursad ah ay uga duwan tahay kulankaynii hore waxaa fadhiyo hay-adihii amniga mas-uuliyiintoodii oon kala maqnayn ayaa fadhiya qaybta galbeed taasna waxay ku tusaysaa ilbaxnimada aad dadka aad dheertiin haddaad tiin reer qaybta galbeed qaybta galbeed hadda ka hor annaga dee intaynaan badan marka yaboha laga reebo macallimahadii iyo aniga iyo akhyaarta meeshaan fadhido inta badanba waa ama reer madiina ama reer dharkaynley ama reer kaxda ama reer dayneyle ayaa loo wada badan yahay marka nin la yidhaahdo brofesor maalin oo caan ah wuxuu dhihi jiray degmadahan madiina kaligeedayba gobol noqotaa xataa dowlad gobolladay dhaqan kartaa u dhihi jiray marka waa dhul baaxad weyn oo masaaxadiisu ay aada u weyn tahay bulshadiisuna ay badan tahay taasi waxay keenaysaa ay dhalaysaa in culayskuna mar kastaba uu ka badnaado culaysyada goobaha kale warbixinta uu bixinaya taliyaha qaybta guud oo hadda uu leeyahay dhacdooyinkii ka dhacay sanadkii lasoo dhaafo kun iyo boqol iyo siyaaday aheed waxay ku tusaysaa dadkaa badan meesha qaybta bartamaha iyo weliba caddo iyo meelahaasay iska aayeen afar afar boqol amba shan boqol sanadkii lasoo dhaafo waxaa la yska rabaa soomaalidu waxay tidhaahdaa far keligeed fool ma dhaqdo gacanna keligeed ma sacbiso waxaa wax lagu qaban karaa midnimo isgarabsi iyo iswalaashi iyo isogolaasho qaybta galbeed mar kastaba way isku xoraayeen intooda badan degmooyinkooda haddana waxaan rajaynayaa runtii guddoomiyeyaal iyo taliyayaal waxaad haysatiin xul ah ee laydinkugu roonaaday ah kuwii laysugu roonaa lahaa marka sidaasi la mid ah hadda waxay ku tusaysaa inta yar oo maalmaha kooban uu joogay guddoomiyaha degmada dharkeenley degmada isbeddelaa ka muuqdo bini aadamkuna waa markhaati waa ilaalaha lagu dirsanaa layha deriskaaga haddaad qalloocantana waa ku sheegayaan haddaad toosantana waa ku sheegayaan haddaad kuftana waa kufii ku leeyihiin haddaad dheeraysana waa dheeraysaa ku leeyihiin dadku waa markhaati dadku marka waa ilaalaha lagu dirsan magaaladan saan la soconnaba shabaabaa ka dhashay laba kun iyo lixdii iyo wixii ka dambeeyey waxaa la lahay macno loo yeeli mayna waa la fududaystay sidii loo fududaystay maanta waa kaasaa dawladdii qabaa'ilkii xaafadihii cid kasto maanta dagaalay kula jirtaa waxay ku tusaa miisaanka ay leeyihiin iyo culayska ay sameeyeen iyo dhaqaalaha ay bulshada ka dhex sameeyeen yaa diidaaya ciyaal weero inay sidaasoo kale noqdaan maxaa diidaaya haddii la fududaysto war habaraa dhashay aabbaa dhalay guryuu ka soo kacayaa hadday cisho waayeen waa loo celinayaa u adkaysa mayna maalin kasta waxaad arkaysaa moobeel boqol doolar ama laba boqoloo doolar jooga amaba ka yar ayaa lagu leeyahay qof dhan oo bini aadam ah oo muslim ah oo soomaali ah oo ehel ah oo qaraabadiisa ah ayaa loo dilayaa hal moobeelaa loo dilayaa qofka moobeelkuu dilaayo waxa uu ku dhaafaa ma ii sheegi kartaa waa maya maanta ma joogto maxaan qaadannaa iyo xaggay naga haysataa ma joogtee kulligiis dalka dagaaluu ku jiryaa dagaalkuu ku jiriyo midna ciidankii iyo bulshaweynta iyo shacabkii soomaaliyeed qabaa'ilkii soomaalida ku jiro annagana dagaalkaasi qaybaan ka naha waa inaan galnaa dagaalka dhaqaalihii la sii jiro waa laga gooyey shabaabka waa laga yareeyey dadkii isaga yeeri jireen u garsoor tegi jira waa ka istaageen afarta gaar culaysaa looga hayaa maxaa hoostayna ka kacay cayayaan yaryaraa hoostayna ka kacay oo middi iyo baangad wataa hoostayna ka kaca markaasaan waxaan leenaha weerargaan u bixinayna weerar maana waa birigaato waay u baahan in la yska qabto haddaadan idinkii iska qabanina ma cidda inta noo timaada naga qabayaa noo sheegi karo reer dharkeyle iyo reer madiine iyo reer kaxda iyo reer dayni la iska sugaano reer weliya wacadiya reer waaberiya reer xamarshaja baan u soo dirayna ayagaa ka qabanaayeen suuragal miya hadda waaye idinkaa ladinka raa isgaashatiin iska qabatiin guddoomiyaasha waan ogsoonnahay duruuf adagaa jirtoo la soo maray ilaa haddana duruufaha waa lagu jiraa laakiin maalinba meel baa looga baxayaa shalay degmadaani markii la joogay iyo maanta soo farqu ma dhexeeyo nolosha qofka ka shaqaynaya say shalay ahaday maanta taana beri waa isbeddelaysaa laakiin dulqaad adkaysaa loo baahan yahay guddoomiye waaxid lacag ma qaadan jirin ururka haweenka waa ogsoonnahay lacagtooda hal qofaa inta gacanta ku soo qaado oo sawra u maarayn jira waa ogsoonnaha annagaa lacagta maaragta mushaaraadkooda inay ka qaataan goobahooda anagu waa loo bilaaba dhallinyaradu mushaar ma qaadan jirin wax baa u bilowda hadda waxay doonaan hala ekaadaan waa lagu tegaa marka annagoo cid walbaba waxay ku qanacda waa gaaray laakiin sead ku gaari waxaad ku gaaraysaa marka aad wax qabato wax muuqdo degmooyinka waxaa laga sheegaa inta badan qof kasta meesha uu joogo dawle ka yaha la yidhaahdaa kan laanta jooga laanta uu dawle ka yahay kan waaxda jooga waaxdiisa uu dawle ka yahay maxaaba guddoomiya degmada soo gaaraaba hoostiisaa laga dhasha taliyuu saldhiga saldhigiisa uu madax ka yahay mid walba meesha uu joogo uu dawle ka yahay suuragalna maa dawla waa iskabtaa ee qof keligiis dawle naqan kara ma jiro guddoomiyaha waaxda joogo haddii warqadda dhismaha degmada ka soo baxday dawladda hoose ka soo baxda hadduu isbaaro u dhigto oo kan laanta jooga isbaaro u dhigto oo kan jooga salbaliiska uu isbaaro u dhigto oo kan ciidanka sheegana isbaaro u dhigto cidda marka dawlad loo noqonayaa waa xaggayse lacagta ka imaanaya mushaarku xagguu ka imaanayaa waxay u baahan tahay marka inaan kulligay fojignaan muujinno waxaa la rabaa in dadka layska wada qabtaa la rabaa tan kale waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo si wacyiga bulshada loo dhiso wasaaradihii iyo wasiirradii iyo kulligood waxay danaynayaan inay dal bulshada la kulmaan haddii ilaa yidhaahdo qaybta galbeedaan ku bilaabaynaa kulankaas siga ah maxaa yeelay qaybta galbeed intaanu hadda halkan ka muuqato hadday bulshadooda ku soo daraan waxaan dareemayaa qaybta galbeed budagaar uu dhigay naqan doontaa maalintaas ayada ah waa laydiin soo sheegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo maalinaan fogeynay naqan doontaa waxaan rabnaa in hay-adahaasi dowladda wasiirada imaan doono inaan muujinno awooddayna iyo kartidayna inaan muujinaan rabna haddii la idhaahdo aniga runtii waxaan jeclaa in dadku ay hadlaan oo dadka dhegaystaan jeclaa laakiin fursadaan na siinaynin hadda habeenagood markaan joogna shangaani intaan salaaddiisu soo dukanaan soo laabansa ilaa laba saacadayna ma joognay intaas maxaan ka faa'iidaysanay dadkii waxay qabaan iyo waxaa jira ay cabbiraayeen hadda haweenkoo dhan in hal gabar u hadasha caqli maaha maxaa yeele dadka wax ka buuxaan waa ayaga dadka daacaddaana aygay badan yihiin waxaan is leeyahay hadday hadlaan maanta wax badan oo la qoro karo oo la noodgalaysan karaa ka soo bixi lahaa iyo ummadda bulshada halkaan fadhido calaa kulli xaal maqrib baa la joogaa waxaas sababayan waxay tahay meelo dhaadheer laga imiday oo dayniile iyo kaxdii meel kasii fog laga imiday garas baalley waan dareemayaa waa la fog yahay marka sidaa darteed in maqribka aan ku koobo halkaan ku soo gaabsanno markaan dukanno aan isfasaxnay naga doontaa marka sidaas ayaan leenahay wakhtigaa isku raayo waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa buliisku waana maqlayaa amnigu sugmi maayo haddii boliisku naafo yahay boliiska qaybtiisa guud waa joogaa khiyaartiisana waa joogtaa boliisku waxa waaye asigaa u ah amniga marka la sheego wuxuu soo degdegaysaa boliisaa soo degdegaaya marka hay-adaha amniga oo wada jiro waxaan rabnaa insha allahu in layska kaashado hawsha amniga in layska kaashado laakiin boliisku gacantoo wax ku goy lahaa iyo ishoo wax ku arki lahaa waatee waa bulshada wa idinkaa ah marka calaa kulli xaal waxaan rabnaa buliiska iyo bulshadu inay wada shaqeeyaan buliiska iyo bulshaduna waxaa isku xiri karo isu keeni karo mas-uuliyiinta degmo waax laan iyo tabeella u ah gacmaya indha u ah haddaad cadowga qarsatid waxay la mid tahay wariir inuu ku cuna aad og tahay inuu intishaarka hoostiisa kuu galo aad tidhaad waa wariir yaxaa ka macnaa hadhow aan iska saarayaahe oo inta dho ou ku qaniino oo haddana inta ku qaniino oo aad iska sugto ayay uun la mid tahay marka haddaad wariiri ku haysa laheeda faraqa aday kuu taallaa marka wariiri lama haysan karo in la dilaa la jecel yahay isla marka inta la soo baxsho sidaa darteed maalin dhoweed waxaa dhacda bulshada magaalada muqdisho joogto heerka ay maraayaan waa inay intay shabaab iska qabteen ay dadku ay gacanta ku qabteen waa guulaysteen waxaan rabnaa marka iskama imaanin bulshadu mustawahaasay soo gaareen shacabku waa kaciyey waxaan rabnaa shacabka kacay inaga inaanan ka harin inaan ka horrayno mooyaane magaaladii aan joognaa reer magaalana waxaan leenahay reer baadiyaha kacay xaan anagu kicilaana oon cayayaan ku qarsanayna waryaana cayayaanka guryaha ku qarsanayna ha la soo sheego waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad tan kale oo ah ciyaal weero annagoon qaban karin aan dhihi doonnaa ciyaal weero aan qabanno laakiin hadday gooru goor tahaye ha la qabto kii saaxiibtinimo gartaa lala saaxibo kii banooni rabo banooni ha la dheersiiyo kii bun rabo bunka ha loo dugo kii gacanbira lagu qabtana gacanbira lagu qabanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kalena taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa ka hadlay heerarka uu soo maray amniga caasimadda magaalada muqdisho
raxiim awalan waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka gudoomiye madaale gudoomiye kormeerka amniga iyo siyaasadda ibo gudoomiyaasha degmooyinka qaybta galbeed uu ugu horeeyo korneylka saaxiibkay oo soo wada shaqeyno ah degniisa marti aan ku nahay xundubey saraakiisha booliiska uu ugu horeeyo yaasiin oo taliyaha qaybta galbeed ah gudoomiye ku-xigeenada amniga ee siyaasadda kuwa bulshada gudoomiye waaxidida ururka dhallinyarada ee gobolka banaadir ee qaybta galbeed laamaha waaxaha dhallinyarada dhammaanteed waa salaamintiin markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaan anigu galabto farxay marka aan idin dharkeeley oo sidaa u qurux badan saameyn ayay ugu leedahay aniga dharkeeley waxay ka mid tahay waagan dhallinyarada ahaa toban sano ka hor meelihii aan ka shaqeeyo ka ahaa taliyaha degmada dharkeeley haddaan uga sheekeynayay guddoomiyaha maalintii ugu horreysay oo halkaan imid anigoo sagaashan iyo lixdii hal maalina imid oo wadaad aan qaraabanaho adeerkay oo ku dhintay suuqleef meelaheeda taxsiwni baa markii labaadoon imaada waxay ii ahayd labada kun iyo laba iyo tobankii anigoo tegay degmaa toban sano ka hor waa garan kartaa meel aan muuligada maalin imaan basooradanoo wataan degmadan waxaan ugu imid gudoomiye la dhigi jiray inuu nool yahay inuu dhintan kara maaya macalin cabdulle halkaa baan ka shaqo bilownay degmada isbaarooyin baa yaalay markaas bal shabaabkaan la tacaalaynay qof ugu horreeyey oo shabaabaan halkan ka qabanay anigoo laba wiil aan u malaynaya yar degmada iiga dambeeya oo dhintay oo la dhihi jiray allah u naxariistay liiray taliyaan mas-uul degmada noqday oon askarti aan qore ka mid ahaa baa waxaan ka qabannaa halkan taliyihii booliiska wakhtigaas joogay baan geynay duruufaha wakhtigaa jiray siday ahaayeen sidaan bal inkugu sawir wuxuu yidhi anaga shabaab ma qabane niyow inaga wad waa ka qaadnay halkan waxaan la tegay meesha la yidhaahdo dabakaaya madow oo bialku ka bixi jiray gaari bialaan san sugayaan meesha ugu dambaysa kala raacay bialka lambara afar aan kula tegay gaari kalaan kala raacay godka julucu waxaan ku geeyey ninkii basoorad anoo wada oo gaari gadaal ka saara bajaajna ma jirin gaarina ma jirin waxaan taa uga golleedahay ujeedkaygu tagta guddoomiye waaxeedka afarta boqol oo doolar qaadanaya iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada lacagta qaadanaya iyo guddoomiye laameedka lacagta qaadanaya iyo guddoomiyaha degmada lacagta qaadanaya dalkaanu halkaasuu ka yimid macnaha runtii duruuftaas adagu ka yimid aad gara kartaan intay la eg tahay degmadaanoo shan isbaara iyo lix isbaara ay taaluu ka yimid maantay amniga degmada dharkeenley waxaa ka shaqeeya haddiisu wax ka shaqeynay in ka badan dhowr iyo toban baabuur oo kala duwan oo boliis leh oo degmada leh oo nabasguda leh oo cudud leh oo ciidan sbeshal ah oo degmooyinka qaar degan oo heer federaala leh macnaheeda waxay tahay amnigii wuxuu marayaa meeshii ugu habboonayd laakiin waxaan weli la joogaa baraarug iyo isku xiraantii inay yar tahay macnaha ujeedada meeshana la ka rabo waxay tahay amniga inaan ka shaqayno inaan baraaruga la badiyo oo iswada shaqaynta maamulka degmada iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyada in la mideeyo oo ay noqdaan dad had hal hadafooda leh dadku markay hal hadafooda leeyihiin waa la wada guulaysanaya oo subaxii loo soo wada kaco waxaan rabaa maanta laga bilaabo inay dhammaato warkii ahaa taliyaha booliiska lama shaqaynaayo guddoomiyaha degmadan ka dacwooday reer koonfurka dhaqankaas lagu yaqaanaayo markii xafiisyada la tagana waxaa la yidhahdaa taliyow guddoomiye degmadii saldhigii buu diidan yahay oo maaragtay guddoomiye degmadii warqaddii maxkamadduu diidan yahay guddoomiyaha gobolka markuu guddoomiye u tagana wuxuu leeyahay taliyihii saldhigaa ila shaqayn maayo wuxuu shaqeynaya lama arko habeenii maalin ma yimaado waxaa la rabaa warka guddoomiyaha loo sheego oo gooni lagu sheego anigana gooni lagu sheego in halkan loo sheego qofkii qaladka iskale inuu qaataan diyaar u nahay bal ka qayb guud ahaan booliiska waxaan diyaar unahay inaan la shaqayno gobolka banaadir lana shaqayno shacabka dhexdeenna inaan kalsooni ka abuurno kadibna inaan shacabka soomaaliyeed la shaqayno si loo gaaro hadafka aan leenahay runtii baraaruga iyo shacabka soomaaliyeed marayaan maanta aan uga faa'iidaysanahay fursaddan waxaa dhacday maalmo ka hor in dadku ay soo sheegayaan qofka shabaabka markay arkaan oo dhahaan inta wacaan laba qof oon ka shakinay halkaas joogta oo qorya waata maamulka degmada daynele maalin usoo sheeganoo lasoo qabtay kuwa qoryo wata ciidanka booliiska naynanayna soo waceenoo lasoo qabtay sidoo kale shacabka baraarug fiican ayaa ka muuqda waxaana rajaynaynaa waa intaasoon kale sii dhowaano waxaana laka rabaa haddaad tihiin qaybta galbeed inaad laba jibaartaan dadaalkiinaan saddex jibaartaan oo afar jibaartaan ugu dambayntii waxaan rabaa midna guddoomiye inaan kuu sheego laba kun iyo shan boqol iyo soddon iyo saddex dha kiis ayaa qabteen qaybaha booliiska gobolka banaadir sanadkii lasoo dhaafay kun boqol toban iyo shan kiis oo ka mid ah kalabar ayay u dhowdahay waa qaybta galbeed kalabar in ku dhow qaybta galbeed ee dhacdooyinkaasu ka dhaceen waxawaaye qaybta galbeed iyo magaalada inteeda kale inay isku dembi tahay macnaheeda waxay tahay inay ka baahi badan tahay waxaa la rabaa marka inaad u dhugmo lahaato guddoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa ciidankaba intaba inaa u dhugmo lahaatay in qaybta galbeed ay ka dhib badan tahay magaalada inteeda kale maadaama ay kana bulsho badan tahay serviskii dowladnimadana ay ka fog tahay waxaa la rabaa inay ka mushaar bataan inay ka muhiimad bataan gudoomiyaha laameedka iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada iyo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigaba ahmiyad gooniya inay ka yeeshaan qaybta inteeda kale inay qayb ka yeeshaan ahmiyad gooniya taasna waxaan ku xasuusinaya iyadoo rib badan waa kula soo wadaagi doonaa gudoomiye insha allahu tacaala ka buliis ahaan maanta laga bilaabo waxaan diyaar u nahay inaan wada shaqayno xafiiska buliiska qaybta guudna waa idiin furan yahay shacabka soomaaliyeed oo dhanna waa uu furan yahay lambarkayga borsashaqsiga waa la soo xiriiri kartaan nine waa wici kartaan wax kasta oo ku saabsan buliiska gobolka banaadir aad iyo aad aa mahadsantiin
qabiil gabagada barnaamijka ayaan kusii saqanaya saxibeel markaana hoos u dhacayaa ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ayadoona dadka inta badan qiimihii hore ay ay ka kala iibsanayeen hadda hoos u dhac weyn oo ku yimida kalluunka suuqyada magaalada muqdisho looga iibiyo haddaba warbixin halkaas ku saabsan mahad nuure axmed ayaa u howrgalay warbixintan ka diyaari
waqtiga hadda lagu jiro ganacsatada iyo maarata abakaariyada ay faa'iidaan dawladda faa'iida ma ugu jirtaba meel loo dhoofiyana male warshad malay male wixii wixii ku gadmana waa ku gadmana wixii kalena markaa loo berahay daa fogeeye badda lagu cele lagu daada marka walaabo
halkani waa xeebta curubo ama sugunta liido oo ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee laga soo dejiyo kalluunka lagu iibiyo kawaannada kala duwan ee ku yaalla magaalada muqdisho xeebtan ama halkan oo inta badan doomaha kalluunka ay ku soo xirtaan saddexdii biloodba qaymo gooni ah ayaa wax lagu kala iibsadaa mar waxaa faa'iido qaba ganacsatada doonleyda iyo dadka kale ee kalluunka sii gado marna shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho xilligan lagu jiroo kale kalluunka si fudud ayuu u soo helaan dadka doonleyda ah ee raadiyo waana midda sabab u noqotay in raqiis lagu kala gado suuqyada kala duwan ee lagu iibshaye kalluunka magaalada muqdisho taas oo ganacsatada ay noo sheegeen inay saamayn ku yeelatay dhaqaalaha dhinaciisa ah balse waxaa xusuud mudan in shacabka muqdisho qiimaha lagu kala iibsanaya maalmihii dambe kalluunka uu yahay mid faa'iido weyn ugu jira maadaama kiiladii hal iyo bar wax la mida ay siisanayeen ama nus doolar magacayga waxaa la yidhaha naabe naabe baddaanaan ku soo kori odagay adoogay taa halkaas baas daari jiri oo waxaa jajabay in halkaas buuntadaas degadaas oo jajabtay ana intaa ka shaqey jiri lixdan sanana ka shaqaynoya toban iyo lix ilmaana dhalay toban iyo lix ilmana badday weli ku sii jiraan iyagana iyaga haddaa iyaga haddaa iyaga iyaga koriyooyin hadda iyaga badda aadaan aa iyaga badda iyaga shaqeeyaan xilliga asbadnaay waa is imaanaya waay waqtiga oo deerta ay ku ducaystaan raxmartana waa ku ducaystaan makasti dadkaan raxmarta aniga aniga aniga kamid aan ahay oo aniga kamid oo ducada weli hata aniga aan bilaabo makasti malaayiga inaa simaado ilaahay aan ka barinaa laakiin dadkaan kale iska soo galootiley waay maana xoogaa iska wataan gurile keene markaas dadkaan kale on gurigaa keen aniga waxa waaye dadka aan ka shaqaynaynayaa nahay oo ku soo duqoobi oo nool soo koriy oo waxna ku soo koriyaa nahay wallaahi wasaaradda arrintaa ku sasaxa ugu baaqaa inay keenaan talaajooyin oo sh- oo lagu keediyo maaragtay kalluunka dhibkii sidaan ugu baaqaa inay keenaan sababtoo ee kalluunka hadda lasoo daldalayo o dhan meel lagu keediyo mala dadkii waa arkaysa haweenii maalin suuqyada gadoyin talaajooyin male malaayi waa urur waa laada marka in talaajooyin la keenaan ka codsanaa
waxaa dhabarkayga ku yaalla kawaanka mallayga ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maalmihii dambe iyo bilihii ugu dambeeyey halkan waxaa ka taagnay saamayn ah inuu jira qiimo la'aan ku dhacday ama keli iibsiga qiimaha mallayga inuu hoos u dhacay ganacsatada iyo dadkii iibiya saamayn ayuu taasi ku yeelatay balse waxaa xusid mudan inay faa'iido ku qabaan bulshada iibsato ma jirto goobo lagu kaydiyo kalluunka markaan sidaan oo kale si saa'id ay u soo hesho doomalayda badda ka kalluumaysatay waana mid saamayn ku yeelanayso ganacsiga dadka iibiyo kalluunka waxay nala wadaageen ganacsatayda in maalmo uu yaalla kadib badda mar kale dib lagu daadiyo ee maadaama uusan jirin kala iibsi badan oo is- oo kalluunka ah macnaha jiilada malaaya hadda eber waxaa la geli jiray saddex doolar la geli jiray jaadarka maantana waxaa loo marayaa kiiladii baa hal eber la gadaa hal doolar waa la gadayaa laba kiilo waxaa la gadayaa hal eber marna waxaa la gadaa kiiladii kan asalka hore wuxuu ahay kiilo afar doolar marna shanaa la kici jiray maantana ilaahay markiis nimac barwaaqaan ku dhex jirnaa dadka ganacsatada maaragta faa'iido ma qabaan laakiin dadka shacabka ah ayaa faa'iido qaba sababtoo ah, een, faqiir iyo taajir labadaba waa waa cunayaan laakiin markii oo qaali oo yahay ee, taajirka keligiisa ayuu ku egyahay halka xabo oo toban kiila waxaan gadaynaa afar doolar ilaahay noo hadda noo jebiyo raqiis waa hadda qaali ma aha markii hore wuxuu maraya labaatan doolar shan iyo labaatan doolar shan iyo toban doolar hadda afar doolar lix doolar midka weyna wuxuu yahay siddeed doolar oo nolol waa weyn kan kale oo gaagaabkaana laba doolar saddex doolar afar doolar tobanka kiilo camal meel loo dhoofiyo male meel meel bukjo waa weyn oo wax lagu habeeyo oo- oo maleeqa la jaayan lama haysto marka saan wiil noo gadbana waa noo gadmaan maantasan lacagta laga qaadana wixii kalena marka laga berahay inaan badda ku qubno Ee, kalluunka xilli buu leeyahay xillina waa ee, xillina waa deer xillina waa xagaay xillina waa gu xilliyada hadda aan ku jirno waa deer Ee, kalluunka aaduu u fara badan yahay Ee, kalluunka badda ka soo baxaya mala caddadi kara caddadiisa aaday u badan tahay waxa keenaya wakhtigiisa lagu jiraa haddeertaan saamaynta oo nagu yeelanayo waxay tahay qiimaha aad dhulka u dhacayo gadashada malaayana aaday u yaraanaysaa sababtoo ee, malaaya marba haddoo tiro bato waa woo yaraanaa khaasatan waddooyinkana noogu dhib badan oo dadka meel ay ka soo baxaya aysan lahayn waxaa ah cabasho oo waxaa usii dirsanaynaa weliba aad iyo aad dowladda inay waddooyinkan oo kabaanka malaayga laga galaayo inay nastaxay noogu samaysay noo furto kalluunka waa mid ka mid ah khayraadka hodan uu ku yahay dalkeenna iyo badaheennaba laakiin soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ah inta badan ka faa'iidaysan mahad nuuri axmed wararka telefishinka dalsan gudaha muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim
guud ahaan nacaba barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacada haddii dalsan magaalada muqdisho akhrinta dhegeystaha wanaag intaa